kulankan oo habeenkii xalay ahaa lagu qabtay magaalada nairobi ayaa xubnaha guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya waxa ay bulshada ku nool magaalada nairobi ay uga warbixiyeen qaabka hanaanka doorasho ee dalka iyo macluumaadka ku saabsan arrimaha doorashooyinka la filayo in dhowaan ay ka qabsoonto soomaaliya waxaana kulankan kasoo qaybgalay xubno isugu jira aqoon-yahano ganacsato siyaasiyiin iyo dhalinyaro ku nool magaalada nairobi kuwaasoo su-aalo kala duwan intii uu kulanka socday weydiiyey xubnaha guddiga doorashooyinka dadban mas-uuliyiintan ka socday guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya ee kulanka kasoo qaybgalay waxaa ka mid ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban cumar maxamed cabdulle oo ugu horeyn dadweynaha ku nool magaalada nairobi ee kulanka kasoo qaybgalay faahfaahin ka siiyey arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo sida uu u shaqeeyo guddiga doorashooyinka dadban halkaas waxaa ka soo baxay muddo dheer kadib in ay madaxdeena isku afgarteen in dalka laga qabto doorasho dadban oo loola jeedo qayb dadka ka mid ah oo ka wakiil ah codadka qof walba uu leeyahay in ay doortaan xildhibaanadii baarlamaanka labo sidoo kale waxaa lagu heshiiyey meeshii laba kun iyo laba iyo tobankii doorashada ay ka dhacday magaalada muqdisho in la geeyo deegaanada si xildhibaanada soo baxaayo aysan u noqonin kuwa ka go-an constituencygoodii deegaanadoodii ka go-an oo keligood meel iska taagtaagan oo hadhow aan dib ugu noqonayn meeshii taasi waxay keentay in la yidhaahdo xarumaha dowlad goboleedyada oo ah garowe cadaado muqdisho baydhabo iyo kismaayo iyo hiiraan iyo shabeell hadhaxon weli la go-aaminin halka caasimadda u noqon doonto waa la sheegay laakiin doorashada ka dhici doonto in xarumahaas ay ka dhacaan doorashooyinka soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalmo kooban kadib ay ka bilaabato doorashooyinka madaxtinimo ee dalka waxaana soo baxaya su-aalo kala duwan oo ay dadweynaha soomaaliyeed ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka dadban haddaba guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban cumar maxamed cabdulle ayaa ka jawaabaya su-aalo ku saabsan qorshe howleedka guddiga oo ay weydiiyeen dadweynihii xalay ka soo qaybgalay kulanka guddigan xilkiisa ugu muhiimsan waa labo waxyaabahaas marka laga soo tago xilka ugu muhiimsan waxay tahay in uu diyaariyo hannaan doorasho oo lagu kalsoonaan kara oo dhala hay-ad dastuuri ah oo bedesha kuwa wakhtigoodu dhammaaday kadibna markaas doorta madax markaad dhankaas ka fiirisid waxaan ka shaqaynaynaa arrimo siyaasadeed waay waxaan nahay dad siyaasad ka shaqaynaya dhanka kale waxaan leenahay waajib kaas ka soo horjeedo oo cagsigiisa ah oo ah inaan naqanno xukaam dad garsoorayaal oo la rabo inay u cadaalad falaan dhammaan dadka u tartamaya labada aqal iyo madaxtinimada dalka oo aynan ayaga si gaara midna uga xagin u cadaalad falna xubnaha guddiga doorashooyinka dadban ayaa sidoo kale waxay kulanka ka sheegeen in si loo helo ka hortagga musuqmaasuq dhaca iyo ilaalinta kalsoonida doorashada inay diyaariyeen goobjoogayaal caalami ah iyo kuwo gudaha ah kuwaasoo diyaar u ah inay si dhow oola socdaan arrimaha doorashooyinka qaybta labaad oo aan rabno inaan ku ilaalino kalsoonida doorashada in aysan noqonin mid la musuqmaasuqay ama si gaara ay cidi ugu takrarbashay waxawaaye waxaa joogi doona goobjoogayaal caalami ah iyo kuwo waddani ah oo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan ka imaan goobjoogayaashaas waa la diyaariyey xeerarkii ay ayaga lagu nidaamin lahaa iyo sida ay ku tegi lahaayeen goobaha codbixinta ka dhaxayso haddii ay tiro bataan sida ay shifti loo gelin lahaa wax kasta waa laga sii fikiray khadar maxamuud xareed v o a nairobi